faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon maxaabiis ka soo jeeda galmudugoo ay fasaxday somalilan muddo dheerna u xirnaa sii shalis oo soo gaaray cadaado iyo dowladda sii shalis oo dacwad ka gudbinaysa somalilan guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galamudug oo sheegay in dhuusamareeb laga wareejiyey gacanta kooxdii ay u go'doonsaneed baaqna u diray beelaha ku midaysan galmudug ra-iisul wasaare khayre oo ku dhawaaqay in la beddelo qorshihii xisbiyeysnaa ee ka jiray dhuusamareeb loona jihaysto qorshe federaala muwaadin soomaali ah oo lagu dilay magaalada toronto ee dalka kanada amniga magaalada jigjiga oo aad loo adkeeyey iyo wafuud heer caalami ah oo ku wajahan magaaladaasi qodobada dhanka dibadda ah ee aad dhegaysan doontaan maanta waxaa ugu dooroon trump oo ka laabtay ninkii uu u xushay agaasimaha sirdoonka dalka maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaa warka duur ku dhegaysan doontaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabdiha taariikhdun ay ku beegan tahay saddexda bisha sideedaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaas aad maqasheenna waxay ahaayeen warkeenna duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana warkii oo dhan maxaabiis ka soo jeeda deegaanada galmudug oo ay fasaxday somalilan muddo dheerna u xirnaa si shalis ayaa soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug dhanka kale dowladda sii shalis ayaa sheegtay in dacwad ay ka gudbinayso somalilan ku saabsan maxaabiistaasi uu cafiska u fidiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi maxaabiist muddo dheer u xirnay dowladda sii shalis kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen burcadabadeed hase ahaatee markii dambe xabsigooda loo soo wareejiyey magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayuu cafis u fidiyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi waxayna ugu dambeyn soo gaareen hoygooda qaarkood waxay yimaadeen magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug oo hadda ay ku sugan yihiin madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in dhammaan maxaabiistaasi uu cafis u fidiyey islamarkaasina ah ay xorriyadooda haystaan kadib kulamo uu la qaatay waxgarada ka socda duqowda iyo waxgaradka ay ka soo jeedaanna raggaani ay ku xirnaa magaalada hargeysa ee caasimada somalilan aadan maxamed ciise oo ka mid ah dadka maxaabiista ahaa muddada dheerna ay ku xukuntay sii shalis hase ahaatay ugu dambeyn madaxweyne muuse biixi uu u fidiyey cafiska oo la hadlay raadhiyo cadaado ayaa waxa uu ka warbixiyey qaabkii ay soo mareen iyo ugu dambeyn cafiskan uu u fidiyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi waxa uu tilmaamay in xukumo arxan la-aan ah islamarkaasina aan cadaalad loo fiirinin ay ku riday dowladda sii shalis hase ahaatay ugu dambeyn uu alla kasoo badbaadiyey gacantooda waan ku dhowaa walaal aad iyo aad aad umahadsan tahay magacayguna waa aadan axmed ciise xasan aadan kacow arrinkeenna aanu wuxuu ka yimid ama aan uga mahad celinaynaa ama ugu hambalyaynayaa ama ku bogaadinayaa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi shacabkiisa dowladdiisa dalka dhammaan oo aan dhihi karno waa madaxweyne geesiya ku dhiiriday arkay naga damqaday dhallinyarada mustaqbalkoodii lumay tobanka sano xiraa xaqdarrada lagu haysto sidaa daraaddeed digriyato madaxweyne oo tixgelin iyo dhiiro iyo bogaadin leh soo saaray sidaa daraaddeedna aan xorriyaddeeni toban sano kadib dib uga helnay aad iyo aadna aan uga mahad celinayo waxaa na- nala nala ku qabtay ama nala ku xukumay ama nala geeyey oo nala ka soo wareejiyay dalka shishalis oo weliba aan dhihi karno xukumo dheer dheer oo arxandarro ah oo bini-aadanimada ka fog oo ahaa afar iyo labaatan sano labiyo labaatan sano labaatan sano sideed iyo toban sano oo aan raacfaan iyo mid sare iyo iyo dib oogis midna lahayn ee maxkamaddii koowaad keliya la yidhi hase ahaatee intaasu ay sii dheer tahay qofku ama loo yareelo ama cadaaladu helaahe guddoomiyaha xeerlaaliyaha iyo looyarka saddexduba ay saddex isku u shaqeeya yihiin isku meel ka soo jeeda ama isku hay-adu wada shaqeeyo ay ahaayeen sidaa daraaddeedna ay cadaaladooda ama cadaaladda ay qaadayaan ay ka fogeed waayo ninna nin lacag uu ka qaato kuma doodi karo ma mucaaradi kara de marka xukunka noocaas oo cadaaladda ka fogaa nagu dhacay laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddaan mar maanta xorriyad haysano imise sanaa xirnaydin hadda marka xarigga seychelles iyo mid kale uu kugu soo wareejiyey magaalada hargeysa marka la isku daro si haddii loo fiirsano waa toban sano si haddii loo fiirsano waa sagaal sano qabashadeenna waxay ahayd labada kun iyo labada kun iyo tobankii ragga ninka ugu yaraa waxaa u harsaneed sagaal sano uu xiraa waxaa u harsaneed saddex sano iyo dhowr bilood ninka ugu badanna sideed sano iyo dhowr bilood maadaama aan xorriyad haysano nala sii daayey madaxweynaha somalilan uu cagsi noo fidiyey wax aan hambaliyo iyo bogaadin iyo kalgacal iyo walaaltinimo iyo soo dhoweyn iyo farxad iyo duco aan ahayn oo aan u jeedinaynaa ma jirto dhanka kale dowladda sii shalays ee xabasiga raggan u soo wareejisay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa waxay iidayn kulul kala dulo dhacdaya xukuumadda hargeysa war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ah ee wasaaradda arrimaha dibadda sii shalis oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ugu weyn ayaa lagu sheegay in dacwad ay ka gudbin doonaan somalilan islamarkaasina ay maxkamad la tiigsan doonaan maadaama ay buriyeen xabsi ay ku rideen dad ku eedaysnaa burcadbadeednimo sida ay hadalka u dhigeen dowladda seychelles ayaa sheegtay in tillaabadani ay ka hor imaanayso heshiiskii horay u dhex mariyay somalilan kaasi oo ku saabsanaa maxaabiista barcadbadeednimada lagu xukumay in xukunkooda ay ku dhammaystaan xabsiyo ku yaala somalilan sida ugu dhaqsiyaha badan ayay sheegeen in ay u gudbin doonaan dacwaddaasi islamarkaasina ay somalilan marnabo uga hari doonin falkani ay ku kacday guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug ayaa sheegay in dhuusamareeb laga wareejiyey kooxdii ay u go'doonsaneed baaqna waxay u direen beelaha ku midaysan galmudug guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo la filayo in shanta bishan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo horey u sheegay in dhuusamareeb uusan ka dhici karin shirkaasi inta ay ku jirto gacanta maamulkii ahlu sunna ayaa hadda waxa ay sheegeen in rajo wanaagsan ay ka qabaan qabashada shirkaasi waxaay tilmaameen in hadda gacanta ahlu sunna uu ka baxay sugidda amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug islamarkaasina uu u gacan galay dowladda federaalk soomaaliya amnigeedana xilligani wixii ka dambeeya ay kafaalo qaadayso waxay sidoo kale baaq u direen beelaha ku midaysan galmudug iyakoona ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo xaroodaan si ay uga qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta ee la filayo inuu dhowaan ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug oo meel la degi karo oo logistikada ay dhammaystirto oo dadku ay meeshay degaan iyo meel munaasaba inay noqoto arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaadatay in amniga magaaladana uu xasilan yahana wasaaradda amniga ayaa laga rabay iyo sheekh maxamed shaakir iyo tiimkiisa oo saadiq ku jiro annagana waxaan loo xil saaraa meelnaba dadka inaan keenno dadka waxaan u sheegayna marka annaga waxaan idinka rabnaa meel nabadahan keenaynaa oo waxaan loo- waana loo ballan qaaday meeshu ay nabad tahay hadday nabad noqotona waxaa laydinka rabaa marmarsimo ma lehe inaad isugu timaadaan caasimaddiinna oo aad ka wada hadashaan danihiinna oo adan ku xirina yani aan lagu xirin waxyaabo kaleetood aan shuruud la geenin talada waxay ka dhexaysaa reer galmudug ayaga ayaa tala laga rabaa inay tashadaan wixii ka soo hallaabay inay ka tashadaan mustaqbalkooda inay meel saaraan ayagaa laga rabaa marka maanta waxaa waaye waxaan u sheegaynaa reer galmudug iyo shacbiga soomaliya meel kasta ay joogaan shardigii amniga ahaa waa xasila waa maqlayseen ciidamada federaalka ee muxuu ahaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haaya airboorada iyo magaalada meelaha laga soo gelay wasiirka amni waa ujeeda wasiirka arrimaha guduhu waxau sheegay inay lajuustikadu ay diyaar tahay marka waxaan ka rabnaa beelihii la casumay oo loo qaybshay nambaradii loo qaybshay waxaan ka sugaynaa marka hadda wixii ka dambeeya inay laysaskooda soo gudbiyaan waxaana bilaabi doonaa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ayuu bilaabi doonaa waktiga la cayamay oo ah bisha shanta ayuu bilaabi doonaa dadka shakiga qabay amaba u arkaaya inay dan gaara laga leeyahay shirka amaba koox gaara ku danaysa hayso dib u heshiisiinta reer galmudug waxaan rabnaa shuush kuwa inuu ka baxo iyo shakiga kuwa banaanka jooga ee idaacadaha iyo telefishinada shakiga ka gelinaya waxaan dhahaynaa shakawkaa idinka baxee imaada meeshan waa magaa waa dalkiinni waa deegaankiinni nabaduu u baahan yahay wada shaqayna u baahan yahay in la wada tashado u baahan yahay ruux laga leeyahay oo laga xigsanayo galmudug ma jirto reer galmudug hadalka guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha ku midaysan galmudug ayaa waxuu imaanaya iyadoo qaar ka mid ah beelaha galmudug ay iska diideen in gebi ahaanba ay tagaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana ugu horeeya odayaasha dhaqanka magaalada cadaado oo iyakuse naba u diiday inay halkaasi gaaraan iyo qaar ka mid ah beelaha kale ee galmudug ku midaysan waxaase laga cabsi qabaa in la kala gado dadka iyaku isku niyadda ka ah in marnaba aysan tegin magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug islamarkaasina tabashooyinka ay qabaan ay ka horeyso wax walba oo la qabanayo in la xaliyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa ku dhawaaqay in la bedelo qorshihii xisbiyeysnaa ee ka jiray dhuusamareeb loona jihaysto qaaba federaala kadib wareejintii amniga magaalada dhuusamareeb ee maamulka ahlu sunna ay ku wareejiyeen dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ugu horreyntii bogaadinaya abbaan ayuu kala duldhacay maamulkii uu hogaamiyaha u ahaa sheekh shaakir cali xasan madaxii maamulka ahlu sunna ee ku biiray galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxa uu sheegay in sugitaanka amniga wakhti badan ay geliyeen kooxdii uu hogaamiyaha u ahaa sheekh shaakir cali xasan haddase ay ku wareejiyeen dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhowaan ay iskugu imaan doonaan dhuusamareeb beelaha ku midaysan galmudug islamarkaasina loo baahan yahay in dad badan ay martigeliso lana bedelo qorshihii horey iyo nidaamkii u degsanaa maamulkii ahlu sunna kaasi oo ahaa inay tahay dhuusamareeb magaalo gooni ugu go-an xisbi gaara waxa uu sheegay in looga baahan yahay dulqaad ka badan kii hore iyo in ay kasbadaan noqotona dhuusamareeb magaalo isku keeni karta shacbi weynaha galmudug indhaha dadka soomaaliyeed waayahanoo dhan waxay haayeen galmudug sababtu waxay tahay dadka galmudug meel walba oo ka mid ah waa isku soo baxeen waxay u soo jeesteen inay dowlad cusub dhistaan dowlad goboleed cusub waxay aqbaleen inay hubka iska dhigaan ama dowlad u dhiibtaan waxay aqbaleen inay ciidanka ku biiraan waxaa muuqda tanaasul badan oo laysu tanaasulayo tanaasulkaas isaga ahi laakiin waxaa ka mira dhalin kara waa dadkiinna ah hay-adaha amniga maadaama dad badan ay halkan isugu imaanayaan kalsoonida ugu horraysa waxay tahay horta in amniga laga shaqeeyo amniga magaaladan dadkii joogay si wanaagsan bay uga shaqeeyeen waana ku ammaanan yihiin waana in laga bartaa laakiin dadkii magaaladan imaan jiray dad aada uga badanaa imaan doona magaaladan xiisihii loo qabay wuu boqol jibbaar maaya aragtida laga qaba si kaley noqonaysaa baahida loo qabana si kaley noqonaysaa waxaan u baahan nahay marka sabuuraddii looga soo shaqeeyey qorshihii hore in dib loogu noqdo mid cusub lagu soo qoro kaasoo kulligeen aan wada fahamsannahay muwaadin soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada toronto ee dalka kanada sida ay ku shaaciyaan warbixin ay soo bandhigeen booliska dalkaasi booliska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa xaqiijiyey geerida hanad cali oo lix iyo toban sano jira soomaali ahaa kaasi oo koox hubaysan ay ku dhex dileen magaalada toronto ee dalka kanada booliiska ayaa sheegay in khamiistii ay ku baxeen goob ay rasaas ka dhacday markii ay tageen ay ku arkeen hanad cali oo dhaawac culus uu soo gaaray isla goobtana ku nafbaxay warbixinta ay soo saareen booliiska ayaa waxay ku sheegeen in hanad ay dileen saddex nin oo watay gaari hoonda madow ah markii ay baxsanayeen ay arkayeen dilka hanad ayaa wuxuu ku soo aadayaa maalina ka hore markii haweenka soomaalida ah ee kanada ku dhaqan ay saldhigga booliiska toronto kula kulmeen madaxda booliiska ugana cawdeen dhibaato lagu hayo muwaadiniinta soomaalida ah ee ku nool dalkaasi saraakiisha booliiska kanada ayaa sheegay in weerarka lagu dilay hanada cali uu yahay kii soddon iyo sagaalaad ee sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka uu keliya ka dhaca magaalada toronto islamarkaasina ka dhan ah dadka soo galootiga ah waxa ay sheegeen in uu sii kordhayo qalalaasaha ka dhanka ah dadka ajaaniibta ah ee magangelyada u galay inkasta oo dowladda dhexe ay dhiirigeliso soo galootiga haddana waxaa jira xisbiyo mucaarad ah oo iyagu kasoo horjeeda dadkaasi qaxootiga ah ee ku qulqulaya dalka kanada amniga magaalada jigjigaah ee xarunta ismaamulka soomaalida ayaa aada loo adkeeyey halkaasna waxaa ku wajahan wafuud heer caalami ah oo la filayo in ay dhowaan halkaasi gaaraan ammaanka magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida ayaa maanta aada loo adkeeyay waxaana ciidamada booliska maamul kala dhigay wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada jigjiga taliyaha booliiska dowla deegaanka soomaalida maxamed cali xasan ayaa sheegay in amniga magaalada jigjiga aada loo adkeeyey maadaama ay imaanayaan magaalada marti kor u dhaafaysa toddoba boqol oo qof oo ka imaanaya deegaanada oromada ee dalka etoobiya sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa sheegay in guud ahaan diyaar garow adag laga gelayo sugidda ammaanka magaalada jigjiga iyadoona markii horeba amniga magaalada la sugayi jiray haddana waa lasii laba jibaaraya oo aadaya loosii adkeynaya ayuu yidhi taliyaha si loo martigeliyo dadkaasi faraha badan ee kusoo wajahan jigjiga martida ka socota deegaanka oromada ayaa u imaanaya jigjiga shir wadatasha ah oo labada dhinac dhex maraya iyadoona qowmiyadaha soomaalida iyo oromada ay ka tashanayaan sidii ay wada noolaansho iyo nabad ugu wada deganaan lahaayeen sidoo kale jidadka waaweyn ee magaalada jigjiga dhex mara ayaa waxaa laga joojiyey bajaajata yaryar in ay maraan amarkan ayaana ka soo baxay xaafiiska booliiska dowla deegaanka soomaalida oo iyagu gebi ahaanba ka mamnuucay inta shirkaasi uu soconayo in bajaaj ay isticmaalaan wadooyinka waaweyn ee magaalada jigjiga guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii duwar aad kala socotaan raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan magahartistan iyo kulanti dambe nabaday